جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada dhegeystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga ee landalus qodobada aad ku maqli doontaane warkeena subax waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb qaatay aaska naqiibkii guud ee beesha xawaadle oo ku shahiiday duqeyn diyaaradaha siliibiyada maraykanku ka geysteen degmada moqokori wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa si adag uga hadashay dhulboobka xoogan ee kooxda ridada soomaaliya ka wado magaalada muqdisho iskaa horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka ridada iyo kuwa mucaaradka murtadiinta ayaa ka dhacay degmada awardhiigley ee magaalada muqdisho kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gadow iyo hogaanka dhaqanka mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay diigaan hoostaga degmada baardheere maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku nool deegaan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay saddexda bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb qaatay aaska naqiibkii guud ee beesha xawaadle oo ku shahiiday duqeyn diyaaradaha siliibiyada maraykanku ka geysteen degmada moqokori ee wilaayadaas sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan allaha u naxariistee waxaa shalay degmada meqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan lagu aasay naqiibkii guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo ku shahiiday duqeyn habeen hore diyaaradaha saliibiyadda maraykanka ay kula beegsadeen gurigiisa oo ku yaala degmada meqokori aaska naqiibka waxaa kasoo qaybgalay dadweyne fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka maxaas beledweyn iyo buula burde naqiib axmed cusmaan axmed jihaad oo ka hadlay aaska naqiibka ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey isagoona sheegay in naqiibka waxa loo beegsaday ay tahay oo keliya inuu ahaan nin muslim ah oo allaha rumaysan waddada uu ku baxayna ay tahay waddo wanaagsan oo ah midda ugu sharafta badan ilaahay baa ku mahadsan maanta anagoo dul taagan walaalkeen cabdiraxmaan xiirey oo ma xalay gaala duqeysa amerikan duqeeyey aaskiisii anagoo joogna kii aan hadda maanta ka kala hadlaa aaska dusha kala hadlaynaa walaalkaas ilaahay baa doortay waxaan leehay shahaadada allaha ka aqbalo isagana kiisa intay ku egaad ma dhaafi lahayn waxaase aad u wanaagsan dariiqa aan leenahay uu ku baxay oo qof nasiibla uu ku baxo ayaan ilaahay ku mahadinaynaa maantayna gaala ilaa ay taargabagareyso u gaarsiiyey inuu hadaf gaalada u noqda gaarsiiyey maxaa yeelay markii horeba gaalada cari u qabto waa nin muslima insha allahu marka xaaladiina ku dhinta naqiibkaas bedelkiisa iyo boqolaal bedelaysaana way taagan yihiin dadkana maanta waxay arkeen xaqiiqda cabdiraxmaan xiiri loo dilay inay tahay ilaahay darka kitaabka ilaahay hala qaato shareecada lasaysfura gaalada laga haro inay tahay ayay ogaadeen marka insha allahu cabdiraxmaan xiiri wax kale uma dhiman wuxuu u dhintay gaaladaha laga harana uu leeyahay ayuu u dhintay dadka dhanaana hadda maanta diyaar u ah inay jidkaas ku baxaan waxaa sidoo kale aaska naqiibka ka hadlay qaar ka mid a culummada iyo waxgaradka beesha xawaadle kuwaasoo si adag oola hadlay dowladda silibiyadda ee maraykanka ee dishay naqiibkooda intaa kadib waxaan rabaa inaan fariin u diro anigoo ah oday ka mid a odayaasha beesha xawaadle haddana dul taagan meeshii lagu aasay shahiidka sheekh cabdiraxmaan xiiri barre waxaan leeyahay ma seexad doontiin cabdiraxmaan oo kale ciddaan waa ku badan yahay dadka hadda meeshan jooga oo xawaadlana maslaxadooda ayay garteen waxay fahmeen cadowgu waxaan dhibaato ahayn inuusan u keenaynin carada ay ka qaadeen maanta waxaa meesha ka dhacay caro aada u weyn ayaa ka dhacday oo loo qaba gaalo iyo wixii lamid ahaa gaalo waxaan leenaha marka cabdiraxmaan haddii uu tegey xilligiisii ayaa soo galay boqolaal cabdiraxmaan ayaa joogta hawshana meesheedii kasii wadaysa qorshaha hadda loo beegsadana waa iska cadyahay wuxuu ahaa inuu dadkiisa u diidanaa gaalnimada uu rabay tawxiidka iyo shareecada ilahay inay qaataan wax kale ma ahayn haddii aan nahay dadka qabiilka ah oo muqokuri jooga qof aan ka xumaan oo maraykan wuxuu loo yahay aan hore u ogeynay ama hadda maantay aan cadowtinimadoo uu loo haayo waa ogeynay haddana waxa waaye colkii col ka sii weynaa loo galay sababtay tahay dadkii odayaal ahay oo ku dhaqanka shareeca islaamka cawaadlo u matelay ayuu haddana ou maaragtay ou beegsana qof walbao muslima ayuuna saas u beegsana haddii odayaasha aan nahay beesha xawaadle khaasatan hadda muqokuri jooga aad iyo aad aan waxu nahay xalay qaabka meesha wax uga dhexeen intaas muslimiinoo loo beegsaday odayaasha hadda ku faca oo ku da-a meelaha waa joogaan meelo dheerna waa jiraan aagaana waa ka dhow yihiin waxaa loo beegsado keliya waa diinka iyo sharca islaamka inuu uu ku dhaqmaay na dadka ugu yeerayo intaas keliyaha loo beegsado ilaahay ha u naxariisto waa nabadoonkayni aan jeclaynay maxay heetay haddana sidii aaskiisi ayaan ku jirnaa cadowgaana dilay xilli socda dhaxa ayay aheeday ay dadkuna ay hurdaan warkee saac iyo daqiiqado ah waan hurdaynay dugta ayaan ku war helnay waxa waaye dareenkanagana hadda mid hadda lasoo kuwi kara ma ahan aad iyo aad baan maaragta aan u caraysanahay nabadoonkii dhanaaye da-iddu ay laheeday oo maxay heetay annaga iyo shabaab noo dhexeeyey oo maxay heetay maantay wixii dhacday dadka dhuma ay weli og yihiin maxay heetay duurka naga keenay oo meel walba naga keenay oo shareecada nagu hogaaminayay anigana maxay aheetoy qaladkan maarka galnay iyo wixii dhamaydba tanaasulnay isagana maaragta shareecada lagu hogaaminayo ahay aad iyo aad aanan uga xunna haddaana odayaasha reer muqokuraba dhamaan odayaasha xuwaad markii dagaaladii dhaceen aniga duurkaanaan u cararnay dibaan galnay waan ka duurka markaan galnay waana lasu wacay ninku asigaana sugu ay oo maxay aheetoy dadka dib u dejinayay oo maalkiina kusoo laabta lahay deegaankiina dadkiina yaa idin imaaday maxay aheetay maanta waad qaldanteena kasoo laabta dadkaan idi qalday dadkiini maahan dadkiina hadda imaaduuna lahay annagana waan ajiibnay waan ka yeelnay waana soo laabanay aad iyo aad aanan ugu faraxsanaynay sababtoo ah dhibkana haystay oo maalin kastaba lix iyo toban qofood wax ka badan ay naga dhintaan ka badan inay naga dhaawacmayday wuxuu ahay ninkaan ninkaan maaragta sababteeda lahay inay intiiba aan kaga badbaadno naftaynuna ay noo badbaado maalkaynuna noo badbaado hurdo xalaalana aan huridno guryahayn inaan kusoo laabano ayay maxay ahaatay ninkaan sababteeda noo lahay dadkuna hadda way soo degeen waa lasoo laabtay tanna haddana xaba noo dhibi mayso waxa waaye bedel khayr qaba ayaan sugaynaa insha allah habeen hore ayay ahayd markii xilli saqdhaxa ah diyaaradaha dowladda silibiyadda ee maraykanka ah ay beegsadeen allaha u naxariistee naqiibkii guud ee beesha xawaadle xilli uu jiifay gurigiisa uu ku yaalay degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan mahadsanid walaalkaa wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa si adag uga hadashay dhulboobka xoogan ee kooxda ridada soomaaliya ka wado magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa sii ambaqaadaya isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ka hadlay dhulboobka baahsan ee ka socda magaalada muqdisho iyo gumaadka murtadiinta ku hayaan shacabka magaaladaasi ee la barakicinayo sheekh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir wuxuu ka hadlay dhacdii shalay ka dhacday suuqa siinaaye taasoo maleeshiyaadka kooxda riddada ay kula kaceen dad shacab aha dhibaatooyin kala duwanna uu geysteen iyadoo dad shacab ahay waxyeelo ka soo gaartay dhulka xamar oo danta guud ahaa oo ummadda soomaaliyeed nin nool iyo nin dhinta iyo nin jooga iyo nin maqan iyo nin dhala doona intaba ka dhexeeyey waxay noqotay in si dan shaksi ah loo boobo oo loo dhaco oo jeeb maaratacani shaksiya ay maaratacani lagu maaratacani hantidii dalka soomaaliya maarata dadka soomaaliya ay lahaayeen dhacdada ugu dambeysay waa midda foosha xumeed oo maantadan ka dhacday meesha la yidhaha siinaay suuqa siinaay suuq umadda caam ahaan ay ugu ganacsan jirtay oo dawladihii dalkaa soo maray ay maaratani ay dhiseen oo ganacsi ahaan loogu talagalay oo ummaddu ay ku shaqaysan jirtay oo danyarta soomaaliyeed oo dhan ay u shaqa tegi jirtay oo dadku ay dukaamo maarata miisas iyo meelo yani gaargaar ay ku lahaayeen meeshaasoo ka warqabteen maalmihii dhaweyteen cagta la mariyey ayaa maanta dadkiioo meelay aadaan waayey oo kusoo xoomay inay meelihii ay maaratacani ay dib ugu soo maaratacani gurya noqdaan ayaa waxaa lagala hortegay dhacdo aada u fooxun oo naxariis la-aan ah dadka shaksiyaadka ah arrintaas samaynayena oo horjooga ka ahaa oo maarata yani saraakiil kusheega ahaa oo arrintaasna waa arrin eh, duuban oo arrin dhacdadaas dhacda dhacda oo maarata la ilaawaayo maaha waa dhacdo qoran waana ilahay idinkiisa maalin maalmaha kamid a insha allahu eh, lagu xisaabtami doono oo ay cadaalad iyo nin walba xaqi uu lahaa iyo ninkii wax dulmiyey ninkii la dulmiyey intaba ay maalin insha allahu ilahay idinkiisa hormari doonaan haddii alla idin waaliga wilaayada banaadir ayaa ugu dambeyn ka hadlay waxa uga aadan shakhsiyaadka ku lug leh boobka dhulka ee ka socda muqdisho ee gaaray heerkii ugu xumaa wuxuuna waaligu diilin u diray ganacsatada iyo maanlaawayaasha ah isagoo sheegay inay diiwaangashteen dhulal kala boobay iyo cid weliba oo ku shaqo leh annaga waa waa horena waa u sheegnay digniino fara badanna waa laga bixiyey ama walaayada banaadir ha noqoto ama xarakada guud ha noqoto dhulka soomaaliyeed oo danta guuda oo ummadda ka dhexeeya oo nin maqan iyo nin jooga ay wax ku leeyihiin oo nin sakiira iyo nin kabiira uu leeyahay oo nin dhalo doona iyo nin hadeer jooga ay wax ku leeyihiin ma xalaaloodayo nin xalaalaysa kara iyo nin maarata yani eh, eh, inta laga jabo uu u baaqi noqon doono haba yaraatee ma jiro nin walbow ka fikir maanta waa joogtaa berri maxaa imaan doona waxaa imaan doonta ilaahay inankii maalmo aan dheerayn in la xisaabtami doono dhulkaas annaga waa noo diiwaan geshan yahay ka walaayo ahaan shaksiyaadka kulugtalena waa noo diiwaan geshan yihin noocay doonaan ha ahaadeen ama niman ganacsato isku sheega oo qaaraanquutayaal ah ha noqdeen ama kuwa dalaaleeya oo xasan garguurta ayaga u dhexeeya ha noqdeen ama kuwa saraakiil isku sheega ah oo maar burburinta loo xil saara ha noqdeen kulli anaga shaksiyanay diiwaan noogu jiraa dhulka la boobayna dhammaantiis diiwaanoo noogu jiraa waxaan leeyahay yaan lacag iyo hanti layska gelinin dhul dadka soomaaliyeed ka dhexeeya kuwa xalaaloobi maayo dhul caama oo ummadda ka dhexeeya in la yidhaahdo adigu qaado ee aniga lacaga siiyaa jeebka aan ku shubte oo dantayda gaarka aan ku fushade ma arrintaas arrin soconaysa caqliguna keeni maayo cilmiguna keeni maayo diinta iyo dadnimaduna yeeli maayaan nin walbow ha ku lugoyn nin walbow hanti ha iska gelinin nin walbow ha gabanin haddaad gabatana beri toole innagu ha ka weydiini wix adiga kugu yimaado annaga arrinta aan leenahay waa middaas waana ku celcelinay waana wax qoran waa noo diiwaan gashan yihiin maalin maalmaha kamid ahana layska hor imaan doonaa ilahay idankiisa aa lagu xisaabtami doonaa weliba aan rajeynaya ilahay idankiisa inay maalin dhow noqoto haddii alla idin hadalka waaliga wilaayada banaadir waxa uu ku soo aadayaa xilli kooxda riddada ee garguurtay ay sii xoojisay boobka dhulka danta guud iyo kuwa shacabka ay leeyihiin ee ku yaala magaalada muqdisho arrintaasoo ay la daaladhacayaan shacabka caasimadda iyadoo awood looga saarayo dhulalka ay degnaayeen mahadsanid marwaan iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa mucaaradka ayaa ka dhacay degmada wardhigle ee magaalada muqdisho sida qodobkan uu ku eegayo nuur cali warsame faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmada wardhigle ee magaalada muqdisho kaasoo dhex maray maleeshiyaadka oo tirsan murtadiinta oo kala taabacsan mucaaradka iyo kooxda riddada soomaaliya dagaalka ayaa yimid markii maleeshiyaadka kooxda riddada ee gurgurte ay burbur ka bilaabeen xaafadda siinaay ee degmada wardhigley halkaas oo ay deganaayeen dad shacab ah sidoo kalena jirdil loo geystay dad reyd ah oo ay waayeelo ku jiraan mucaaradka riddada oo uu hogaaminayay shariif murtad ayaa gaaray meel u dhow saldhigga booliiska ee degmada wardhigley waxayna sheegeen inay halkaasi u tageen si ay uga hadlaan dhulboobka uu wado murtad gurgurte waxaana goobta isku qabtay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada iyo kuwa ilaalada u ah mucaaradka ee halkaasi ku sugnaa dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna labada dhinaca ku dhex dagaalameen dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo xaafadahaasi ku sugnaa waxaa halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dad reyd ah iyo labada dhinac ee dagaalamay mucaaradku waxay sheegeen in dagaalka ka dhacay siinaay looga dilay hal askari oo ka mid ahaa ilaaladii murtad xasan cali khayre halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray waxaa sidoo kale mucaaradka laga gubay hal gaari oo uu lahaa murtad khayre xasan cali khayre oo ka mid ahaa siyaasiyiintii mucaaradka oo ka mid ahaa xubnihii shirka jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in dagaalkii shalay dhacay uu ahaa iskuday uu xasan gurgurta doonayay inuu ku soo afjiro mucaaradka wiilkii aniga gaariga ii saarnaa oo bannaanka joogay ayay gaari sebana intay soo rideen ayay isaga iyo wiilashii saarnay bannaanka saldhigga bannaanka barxadda ay kula dhufteen seben midna wuu dhintay allah u naxariista inta haddaan ognahay midna wuu dhaawacan yahay yaa looga damiyey mid barxadda siinaay annagaanu lakaga daba yidhi yaa iyagoo gawaaridooda ku jira maanta la soo xabadeeyey annagaana la soo meediyadu og tahay oo markhaati leeda intaa markaan ka soo gudbo jidka markaan soo maraynay waxaa siinaay loo soo diray ciidankii soomaaliyeed oo gurmad u ah inay na soo laayaan annaga waxaa nasiib darra ah marka inaanan maanta isku haysan doorasho aan galno aan dastuur ka heshiinno aan midnimada dalka ka shaqayno ayaan daraa inaan isku haysanno war dad masaakiina oo dhulkooda laga barakicinayo aanu gurbanno aan garab istaagno hooyooyin iyo aabbayaal la gumaadayo haddii madaxweyne xasan sheikh iyo ciidankiisu ay aaminsan yihiin inay intana soo xabadeeyaan na aamusin karaan ama na cabsiin karaan horaa loo soo tijaabiyey mana shaqaynayso shariif murtad oo ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa dhankiisa ka hadlay shirka jaraa'id wuxuuna ku dhawaaqay in mucaaradku hogaamin doonaan isku soo baxyo ka dhan ah dhulboobka iyo dhibaatada uu muqdisho ka wada murtada gurgurte banaanbaxyadaas ayaa bilaaban doonaa sida uu sheegay sabtida soo socota madashu waxay rabtaa inay ku baaqdo soomaali meelay joogto mudaaharaad oo lagu diidan yahay falalka waxshinnimada ah iyo dhulboobka ka socda magaalada muqdisho mudaaharaadkaas wuxuu bilaabanayaa ilaahay idankiisa maalinta sabtiga ah bishaan aan ku jirna ay tahay toddoba iyo labaatanka wuxuu ka dhacayaa saddex goobood goobta koowaad waa siinaay goobta labaadna waxa waaye dayniile goobta saddexaadna waxa waaye iisheeg tarabuunka tuugada haddaanaan ka hor tegin guryahay noogu imaanayaan kuma joogsanayaan sidaas waa macagtoobeen xuduudday dhaafeen waa ismahadiyeen waxaa la rabaa xadkoodii in lagu celiyo sida aad sheegayseen maanta laga hadlamaayo dastuur laga hadlamaayo doorasho laga hadlamaayo shaaba lala diriro laga hadlamaayo ummadda haleysukana waxaa laga hadlayaa tuugannimo iyo tuugannimo la difaacanaya tuugo tii hore oo ka horraysa iyaga waxay uga fiicnaayeen dhulka ma gada jirin dhanka kooxda hiridada taliyaha ugu magacaaban booliska banaadir murtadka lagu magacaabo mahdi ayaa hadlay wuxuu sheegay in mucaaradku soo weerareen saldhigga booliska degmada wardhigley sidaanu dagaalka uu ku bilowday saldhigga iridiisii xoog ku soo galay ciidan hubaysan horena aan u soo wargelin saldhigga soo jiiray taasoo sababtay in kadib markii la celin maagan inay xabadu bilaabatay tay in askar hubaysanoo qorey wadata sharci darra ah la xakameeyey qorihii la xakameeyey ay ku jiraan in saldhiggii booliiska lagula yimaado lana xabadeeyo askartii booliiska qaar ka midna wax la gaarsiiyo sharci darra inay tahay in ciidan ka baxsan ciidankaas booliiska oo saldhigga waardiyeyna inay awood ku yimaadaan si sharci darra inay ku yimaadaan taasaa sababtay isku dhacaas markaas kadib oo xabadu bilaabata kadib baa la ogaaday dadka yimid inay yihiin dad siyaasiyiina oo aragti kale lahaa iyo ujeeddooyin kale dagaalkii shalay muqdisho ku dhex maray ilaalada mucaaradka iyo maleeshaadka kooxda ridada soomaaliya waxuu khasaare uu ka soo gaaray dad shacab ah oo ka agdhowaa goobaha lagu dagaalamay waxaa ka mid ahayd dadka dhaawacmay hooyo uur lahayd oo uu soo gaaray dhaawac culus sida ilowareedyo ay sheegayaan in ka badan toban qof oo rayid u badan ayaa ku dhaawacmay dagaalkaasi sida la soo wariyey wuxuuna qayb ka yahay isku horimaadyo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho oo la xiriira dhulboobka uu madaxa kooxda ridada ka wado magaaladaasi
mahadsanid abuushayba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gadow iyo hogaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay diigaan hoostaga degmada baardheere casaam carafaad ayaa ka waramaya kulankan oo ahaa mise heersanaa loo saagaasmay islamarkaana u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gadow iyo beesha elay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka caanoole oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gadow kulankani waxaa looga hadlayay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika horumarinta tacliinta iyo qodobo kale oo fara badan intuu kulankaasi socday ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka beesha elay wilaayada geda tuulada caanoole mayba wada tashiga dheegeega oo ilaahay subxaana watacaala oo suurageliyey waalida gobolka goobjoogka iyo intaas geeg mayka kulmeenaha oo iyo maal odayaasha caanola anoo hadda ka hadalow odayaal tuulada caanolna ka hadalow gaar ahaan ma isan falangayeenaha beesha ceelay ma isan falangayeen in waxbarashada oo korlongaada jihaad kol horumari fadi in oo laka wada tashaday waana isla wada qaadani waxbarashada in korlongaado laiska garab gala yaa ku wada talinay maanta ilaahay subxaana watacaala taasan in suurageliyey walaayada gobolka iyo iyo maamulka o dhan waxay ahaabaa maanta kolonnay annagoo odayaashii de tuulada caanoolaan nahay ilaahay mahaddiisii wixii aan fikrada ayaga noo keeneen waa qaadanay waxa annaga u gudbanayna way qaateen si wanaagsan bay noogu dhammaatay alxamdulilah ilaahay mahaddiisa weeye odayaasha tuulada iyo maamulka tuuladana waa isku xiran yihiin haddii ilaa yidhaha horumar iyo baraaro iyo tacliin iyo wax kastaba haddii ilaa yidhaha waxay maamulka oga baahnana wayna siiyeen iskool bay noo fureen madrasay noo fureen dee annaga hadda tacliinta noo joogto si fiican caruurteena gabdhaha qur-aanka dhameeyey waxbarashadeena way fiican tahay maaddi anaga maqnaa maaddina waa helnay dii ilaa yirahda wixii hadda ka dambeeyana inaan sii ziyaadino annaga xaggeena ka ziyaadino maamulkuna noo ziyaadiyo sidii la rabayna wax nooga dhacaanaan rabnaa dii ilaa yirahda sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay uwaaska beesha ilaay uwaas cabdulaahi isagoona ballan qaaday inuu naf iyo maal la garab taagan yahay ku dhaqanka shareecada islaamka madayan ugaas cabdulaahi ah beele reer eelay iyo wilaayada islaamka gobolka geda arin shir wiin oo ya qaadadeen kamid ah in ilaahay kitaabciisa laka hormarin lahaay dadka waxbarashadii oo ciyaalka laka hormarin lahaay aljihaadu fii sabiilillahi ilaahay kitaabci in la korweelano liinka talladaya fadhigaas kulankaas wiinka badan oo sharafta badan ya liinka talladaay ina un beele reer elay madaena sida ilaahayba kitaabsha inka sheegay infiruu khifaafa wathiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum daalikum khayru lakum antum taclamuun owlaadan maalkan in naftaaram ilaahay kitaabsha una ka biina ka garab surugno kor unka qaadna gaalada una ka ibayna yaa nooga hon haddii ilaahay raalli ka nagda middo kale sida beeraha dalaga dadka liinshal horumarin lahaay dadka fadhiyona liin garab goboda lahaay beero liin tacba lahaay faraha webigaha ka butaacayo beero zaracjo dilow liin hirin lahaay horumar lanka diirin lahaay intaasa beelle iyo wilaayada iyo ka wada taladeen waxyaalaha dariska ummadda ee la-e beele dhulbilaaranga fadhiida lankasto islaam ee darisba la-e ini daris wanaag liin suubiyo gacmo lis qabsado lis wanaajiyo lis walaalada sida ilaahayba kitaabka in sheegay inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum uusan arri inuun gacmo isqabsano niyi furun gacmo furun qalbo furun walaalnimo ehelka jiiraanka inay inu iskala noolaan intaasna ka go'aansanay haddii ilaahay raalli
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga huulaayada islaamiga gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaarano kala duwan waa inaan jihaadno cidda jihaadda cizowdo jihaadka waa lagu cizoobaa waadna aragteenoo wiilasha adasheen markay tageen saaxadka jihaadka ay aadeen baariyaala idiin noqdeen miyo ikhwaane marka waxaa la rabaa inaanu jihaadkaas waajibka ah oo cayniga ah oo ilaahay nagu faral yeelay inaanu istaagno maanta waajibaadka wuxuu saaran intan walbuu saaran yahay odayaasha laga raba maanta jihaadka in ayaga laway u qaadaan oo raayad aad qaadaan ogaaskiina idinku hor fadhiyo waxa weeye idinku waxa weeye idinku weyn oo idin hor fadhiyo ogaas cabdullaahi aad baad u ammaanteen waxaad ku ammaanteen nin khayr badan oo ummadda dacwada ku soo dabaalay oo ummadda khayrku horkac inuu yahay beesha raayad inuu qaado oo odayaasha kudaba faylaan aan ka rabnaa insha allahu tacaala qodobkayga ugu dambeeya waxaan dardaarmaya ikhwaani ashcuur bilmas-uuliya waana tan maanta idiin saaran ood u tihiin nabadoonno iyo odayaal iyo waxgarad iyo hoggaan ay u tihiin weeyaan maanta waxaad ka shaqayseen tacliintii waad dhisateen dhallinyaradiina waa hagaajiseen alxamdulilah maasha allah haddana hadaf kale iyo waxaad damacsantii inaa hor u socotaan soo saas ma in laga sii dheeray halkala joogo inaad ducaad noqotaan inaad waxaa weeye carruurtiinna maanta aad ilaalisaan masayrkooda daba aad ilaalisaan inaad diintooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda wanaagsan mas-uuliyaddooda aad ilaalisaan adinka idin saartan insha allahu tacaala taana waad daarmeynaa kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada istaba-joogga ay huulaayada islaamiga gado la yeelanaysa bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada huulaayadaas mahadsanid cazaam ugu dambayntiine maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku nool deegaano ka tirsan wilaayadaas xasan cabdiraxmaan ayaa mar kale qodobkaas inoo sii ambaqaadaya
dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin oo maalmahan socdaal ku maraya wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa gaaray degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool iyagoona gurmad caafimaad oo lacag la-aanna gaarsiiyey bulshada ku dhaqan degmooyinkii iyo deegaanadii ay gaareen dhakhaatiirtan ayaa bulshada u sameynayay baaritaanno iyagoona siinayay dawooyin tayeesan oo lacag la-aanna waxayna arrintaasi keentay in boqolaal isugu jirtay rag dumar iyo carruur xanuunsan ay ka faa'iidaystaan daawooyinkaas iyo baaritaannadaasi lacag la-aanta goobaha ay gaareen dhakhaatiirtan ka socotay maktabka dhexe ee xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa ka mid ahaa deegaanka dhanaawe oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool halkaas oo ay ku qaabileen bukaano kala duwan cabdi alisaaq bootan dhanaawo maanta inta waxaa la keenay daawo daawo eed iyo tayan leh umadi kaga naadi insha allah qoob ilaahay aru daawadan daawadiiyo madaxtooyada mayba wax muqdisho in ilka biyo fadaan cali isxaaq maxamed ee dhanaawa geeka dhanaawa may ku daraara daawooyin oo dad bukaan andasiyaaw oo ada jirin yaa ku socda anii jirinay daawaha weydi sidii daawo a anfacadu yalla asii shilin mal awarinaha meeli ku jirinay wal oo daawayo shilinna mal awarina maya haddaan ninkuu ate argaas kolkal walma nin sheegn haddaan ninkuu ate islaamka kameenka ducaayeeya intii ilaahay inahay cadow oo gaale ee murtadiina nahay sidee intii ilaahay noofudiyu muslimiintan ilaahay galantiya kormariyu unuuna cadowkaas ilaahay nooreeb wadanka ninkufudiyu muslimiintan ilaahay guursiyu yaanka ducaaya مدينة اسمها مساك لأنها تيغلو المجاهدين شرفت لها يا داوة أو شرف لنا إنشانت أني جرنا جلبا إي مخو إينا يوم لباغن hunguriqaadka oo ku yaraada yaa ku jirinayo wafayna erbado ka jarto qaniinaga ka jarto yaana la'asay shilin may oo qaadna may ku odsaday ini una daawadanay ninshaana khayr alla siyaa usuuna meeliye oo keersha ee inta ilaahay jeeyo oo dembishay alla dhaafo sidoo kale waxay gaareen dhakhaatiirtan deegaanka ceelansaar oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid waxay sidoo kale halkaasi ku qaabileen bukaano kala duwan magaagay haa u cali macalan el ansaar may ku dareerne daawaniyo nay ni ulaadaana nama daaway may isiyay lamaba faleembe eh dhalasharobe eh may hanuungay haaye madadhuuri iyo dhiigbaha iyo wena jug ilaahay lankii dhiibi may la raayso khayrsi daaladan dhan oo goboda mujaahidiintan garabsha la gaara cabshircaadan maxamed waa elansaar elansaar may ku daree daawi iyo dhiibahayo beslaam anne iyo yaalkayba daawi irbadooyin iyo shroombi iyo dhisi meelaha kale nasiibka u yeesheen dhakhaatiirtan caafimaadka ay gaarhaan waxaa ka mid ahaa deegaanka garasweyne oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur waxayna halkaasi ku qaabileen tiro dad ah oo ay u sameeyeen baaritaano islamarkaana ay siiyeen dawooyin lacag la-aan aaqaykaadi mahay garasweyne daawo oo islaamka seenaa mujaahidiinta seenaangana ma sii haay gabar oo ana dhaliya fi daawo ana daawi يلا يسي داو بس لانه جزاك الله خيرا إلهي كما سن من داس كديس مجاهدين إلهي كما سمعين كدعاء إلهي بركة إلهي قرن في خرقوال قال خبز أرل جليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريم آدم سلامة magaalada garswey daaw dhiibin oo beesdhaanay ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ninkeen ciyaalna oo jirinayo aniina jirinayo on dhan bees daaw beesdhaanay la nafsi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maya maya daaw beesdhaanay la nafsi meel guuna ku jirinayo daawada ilaahay daaw ku weel koray waa nafsi ilaahay maadada kooda ilaahay gaala idiya lahaa maadada dhamaadna ilaahay masamiinta yoolante korka weela asalaamu calaykum magaagay baamay gilaayed ngaleere deegaanka anroo garsiino daaw dhiibinha ku dareerta eedi eeda aan ka mahadsanna ilaahay muslimiinta galanto korkaweel mujaahidiintan do-ayan ninsheenti ilaahay wiinaay keersay anad unug mashaagna naftay lafaagay layaay daawfayladiisi ilaahay lankasheenenan gargaar ilaahay uninani anfa eedi eeda aan mahadsanyin islaanka maanka do-aayay horta gaalada dhijidi ilaahay muslimiinta galanto korkaweel xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan kula dagaalamaysa gaalada iyo murtadiinta halka gacanta kalena ay u fidinayso oo ay ugu gargaaraysa bulshada muslimka ah ee mas-uuliyadda ay u hayaan
mahadsanid abu xasaan warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh